waad mahadsantahay haashim xalay saacaddu markay ahayd koob iyo tobanka ama shan saaco habeennimo waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah ku qaadeen fariisinaya askarta maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka geedweyne oo hoostaga degmada doolow ee gobolka gedo dagaal muddo socday kadib waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen gacan ku-haynta saldhigga iyo guud ahaan deegaanka weerarkan waxaa lagu dilay laba askari oo uu midi yahay taliyihii amniga ee deegaanka geedweyne kaasoo lagu magacaabo jiil ismaaciil oo ku magac dheer ciiley halka askariga kalena magaciisa lagu sheegay cabdu xuseen dhaawaca waa laba kale oo lagu kala magacaabo cabdinaasir iley iyo xuseen indho sidoo kale waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkan kusoo furteen laba gaari oo nuuca raaxada ah kuwaasoo kale ah nooho iyo sugsuuke laba qore oo ak forty seven ah iyo booshashkooda waxaa miinooyin lagu xiray oo gebi ahaanba dhulka lala simay saldhiggii ay deegaanka ku lahaayeen ciidamada maamulka jubbaland isla xalay waxay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro ku qaadeen laba fariisin oo ay ciidanka xabashida iyo kuwa dowladda federaalka ku lahaayeen magaalada baardheere ee gobolka gedo xerooyinka la weeraray ayaa kale ah fariisinka ay ciidanka xabashida itoobiya ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada baardheere iyo xerada baraxow oo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka gobolka jubbada hoose wararka ka imaanaya waxay iyaguna sheegayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay laba qarax la beegsadeen kolanyo ka tirsan ciidanka bangaraafta ee uu maraykanku soo tababaray kuwaasoo kasoo baxay eelaboorka magaalada kismaayo mid ka mida gaadiidka ay wateen ciidankan ayaa lagu burburiyey qaraxyada ee waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidanka bangaraafta ee uu maraykanku soo tababartay diyaarad helikobtar ah ayaa saqdiga dhexe ee xalay waxa ay kusoo degtay goobta qaraxyada lagula beegsaday ciidanka bangaraafta taasoo qaaday meydadka iyo dhaawacyada ciidanka bangaraafta isla jubbooyinka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ay askarta maamulka jubbaland ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose sidoo kale waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen fariisinaya askarta maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka yontooy oo isna ka tirsan jubbada hoose gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaalo ku qaadeen fariisime ay askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ku leeyihiin qeybo kamida gobolkaas ee weerarka koowaad waxaa lagu qaaday xere ay askarta shisheeye gaar ahaana kuwa uganda ku leeyihiin qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaanka danow ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaalo culus ku qaadeen saldhigyada askarta dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin deegaano dhacaduleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya fariisimayaasha lagu weeraray askarta dowladda federaalka ayaa ku kala yaala deegaanada kale ah arbacow ceelasha biyaha lafoole iyo deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose geesta kale tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kamiin ah oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhigeen kolanyo ka tirsan askarta kenya oo ku socdaalayay laamiga tanariva ee gobolka tanariva oo kamida dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya kaminka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanka gamba iyo webiga tanariva ee dhimashada askarta kenya ayaa lagu soo waramayaa inay gaartay koob iyo toban askari halka dhaawacuna uu yahay toban kale oo kenyaan ah gaadiidka lagu gubay weerarkaas ayaa ah saddex gaari iyo hal mooto kuwaasoo kale ah taaw qooqan iyo gaari caasi ah ugu dambeynna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay ayaa waxa ay habeenkii xalay dagaal ku mireen fariisinaya askarta maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka goofguduud buurey oo dhaca duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay deegaankan ayaa marar badan waxa uu martigeliyey weerar cagmarin ah kuwaasoo lagu laayay askar badan oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka